alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbih wslama tasliima kaiira waa dersigeenii saddexaad ee ku saabsanaa barnaamijkii sifaatu alanbiyaai fi اlqur'aani اlkariim sifaadki iyo tilmaamaha ilaahay uu u sheegay ambiyadiisa iyo rususha qur-aanka dhexdiisa darsigeennii koowaad wuxuu ku saabsanaa xikmadaha ku jira waranka ilaahay uu ka waramay qisaska iyo taariikhda ambiyadii iyo rusushii uu soo diray nebi maxamed ka horreeyey darsigii labaadna waxaynu ku sheegnay sifaad guud oo ay wadaagaan nebiyada iyo rasuullada ilaahay uu soo diray badankoodana ay kaga duwan yihiin dadka intooda kale darsigeennan saddexaad waxa uu ku saabsanaan doonaa qisatu nabiyi llaahi nuux calayhi الsalaatu wasalaam bisifati caama waxaynu si kooban oo guud u tilmaami doonaa qisada nebiy llaahi nuux ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu ku sheegay dersiga afraad baynu insha allahu tacaala ku qaadan doonaa sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay uu u sheegay nebi nuux ee qur-aanka ku xusan ee ay tahay qof kastoo muslimiba inuu kaga daydo nebiyu llaahi nuux calayhi الsalaatu wasalaam qisadiisu waa min aja min acjabi qisas اlambiyaa nebiyada ilaahay uu soo diray qisooyinkooda uu inoo sheegay kuwa u la yaabka badan ayay ka mid tahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi nuux magiciisa uu ku sheegay fi lqur'aan اlkariim saddex iyo afartan jeer ayaa magaca nebiy llaahi nuuxu ku soo arooray qur-aanka sideed iyo labaatan suuradood oo suuradaha qur-aanka ka midana magiciisa uu ku jiraa qisadiisana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay sideed suuradood oo suuradaha qur-aanka ka mid a suuratu اlacraaf suuratu yunus suuratu huud suuratu اlambiyaa suuratu almu'minuun suuratu shucaraa suuraة الcankabuut suuraةu الsaafaat sideedaa suuradoodba waxaa ku jirta qisada nebiy llaahi nuux taasi waxay muujinaysaa qisadiisu inay ahayd qiso aada u layaab badan aadna u weyn mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala saasi ugu soo celceliyey nebiy llaahi nuux waa awal rusul rasuuladii ilaahay uu soo diray kii u horeeyey weye wuxuu inoo sheegay nebigeenu calayhi الsalaatu wasalaam sida bukhaariyo muslim ba ay wariyeen maalinka qiyaame marka khalaa'iqda o dhan la isugu keeno garoommada iyo bannaanada qiyaame inay odhan doonaan inoo geeya aabbaheen aadam ilaahay ha inooga shafeeco qaado oo meesha laynaga dhaqaajiyo halina kala xukume oo nebi aadam arrintaa uu ka cudur daaran doono u odhan doono ilaahay baa geed ii diido geedkii baan cunay marka ilaahay waa ka xishoonayaayoo waxba idiinma weydiin karo idhabuu ilaa nuux wuxuu u tilmaami doonaa u odhan doonaa u taga rasuulka ilaahay ee nuux nebiyullaahi nuux ayay u imanayaan markay u yimaadaan waxay ku odhanayaan anta awalu rusul waxaad tahay nuuxow macanaa waxyaabaanu kugu dooranay aanu nebi aadam dabadee adiga kuugu horraysiinay waxay tahay rasuulladu ilaahay soo diray kii u horreeyey baa tahay taasi ayaa u daliila inuu ahaa awal rusul waxaad isweydiin kartaa nebiyullaahi aadam iyaanu ka horreyn laa shaka wuu ka horreeyey nebina wuu ahaa kaana nebiyan mukalama buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam nebi aadamar uu ka hadlayay laakiin rasuul iyo nebi buu farqi u dhexeeyaa oo rasu nebi waxaa la idhaahdaa man ursila ilىa qowmi muؤminiin qoom ilaahay rumaysan ka loo diray baa la idhaahdaa nebi ama kitaab cusu kitaab cusubaa lagu soo dejiyo ama kitaab hore oo nebi isaga ama rasuul isaga ka horeeye lagu soo dejiye un ha la yidhahdo dadka gaadhsiiya marka nebi aadam dadka loo diray may ahayn dad ilaahay beeniyey ama mushrikiin oo kufaar ah dad muuminiina ba walihaada nebi buu ahaa rasuulla waxaa la yidhaahdaa marka labadooda la kala duwo ama meel lagu wada sheego rasuul waxaa la yidhaahdaa ka loo diray qoom gaalo ah oo ilaahay subxana wa tacaala beeniyey sidaasuu markaa nebi nuux ku noqday rasuulkii u horreeyey oo wuxuu ahaa qofkii u horreeyey ilaahay u waxyooday oo u diray dad gaalaa buu ahaa oo nebiy llaahi aadam waa ka dambeeyey waana ku xigay xagga waxyiga waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay inay toban qarni u dhexeeyeen nebi aadam iyo nebi nuux cabdullaahi bnu cabaasna radia allahu canhu wuxuu tilmaamay tobankaa qarni ee u dhexeeyey nebi aadam iyo nebi nuux dadku inay ahaayeen dad muslimiina oo ilaahay keliyey oo xaqii iyo shareecadii iyo diintii ilaahay soo dejiye haysta markii ay dadka qaarkood ka leexdeen arrinkaasi ay gaaloobeen shirki ay sameeyeen buu ilaahay soo diray nebiy llaahi nuux ina allaha اstafaa aadama wa nuuxa wa ala ibraahiima wa ala cimraana calى اlcaalamiin nebiy llaahi nuux qoomku ilaahay subxana wa tacaala usoo diray waxay ahayn qoom wathaniyiina oo ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn caabuda oo asnaam samaystay asnaamtoodaasina waxay ku salaysneed oo asal u ahaa fitno ay ku fitnoobeen rag wanaagsan oo iyaga ka mid ahaa oo dhintay oo markii ay dhinteen ay yidhaahdeen qubuurahoodii ha la dhiso taallooyinna aynu u samayno si aynu ugu xusuusanno cibaadooyinkoodii iyo wanaaggoodii oo niyadaa wanaagsan baa shirkigoodu ku bilaabmay kadibna shaydaanku uu ku lugooyey kuwiiga ka dambeeyey uu ku yidhi aabbayaashin way caabudi jireena caabuda markii dambena isu bedelay asnaam la caabudo oo xaqii ilaahay uu lahaa iyaga loo leexiyo taasina waxay noo tilmaamaysaa aynu ka faa'iidaysanaynaa alguluw fi الsaalixiin dadka wanaagsan oo lagu talax tago oo la dhaafiyo darajada iyo mansilada ilaahay uu dejiyey inay tahay sababta koobaad ee u weyn ee sababtay inuu bani aadam shirki ku dhaco walihaada qofku si kastoo uu u wanaagsan yahay ma banaano in lagu talax tago oo sifaad iyo tilmaamo aanu lahayn lagu sifeeyo sida in la idhaahdo waa wax walba waa tari karaa ama wax tar iyo waxyeelloo hayaa qeybkii waxa maqan buu og yahay waa ka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaasi inooga digay ee yihi iyaakum walguluwa waxaan idinka digayaa talax tagga shaynaba in lagu talax tago lama ogolo qof in lagu talax tago wakti in lagu talax tago xataa cibaado in lagu talax tago oo halkii ilaahay uu gaadhsiiye la dhaafiyo lama ogola nebiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa cumrigiisa dheereeyey sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu daaci ahaa dadka ugu baaqaya towxiidka shirkigana uga digaaya walaqad arsalnaa nuuxa ilىa qowmi falabitha fiihim alfa sana ilaa khamsiina caama nebi nuux qoomkiisii baan u diray wuxuu dhex joogay kun sannadood oo konton la fa akhadahum طuufaan wahum daalimuun markay dacwaddiisii aqbali waayeen ay kufriyeen waxaa ilaahay uu ku salliday duufaan iyagoo mushrikiin oo gaalo ah nebiy llaahi nuux qoomkiisu kufriga iyo gaalnimaday kala dhexli jireen marka jiilkii iyo raacii hore uu dhinto ee gaalnimada ku dhinto kuwii dambena waa ka dhexli jireen jiil kasta oo yimaadana isagu dacwadda ayuunbuu u taagnaa towxiidka ugu baaqaye shirkigana waa uga digaaye nebiyu llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam isagoo muddadaa dheer ahaa rasuul daaci oo dadka u baaqa haddana in yar baa rumaysay wamaa aamana macahu ilaa qaliil buuhi ilaahi subxana wa tacaala nebi nuux ma rumayn in yar mooyaane taasina waxay tusinaysaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay awala hidaayada iyo hanuunka inuu ilaahay hayo oo cid kale aanay hayn rasuul sheekh daaci si kastuu u dadaalo muddo dheeroo dacwadda uu wado cidda hanuunaysaa mar walba waa cidda ilaahay subxana wa tacaala uu ogaa inay hanuunka ehel u yihiin inay hanuunaanna ilaahay u doonay sagaal boqol iyo konton sannadood buu daaci ahaa dadka khayrka ugu baaqa sharkana uga diga haddana in yar baa rumaysay buuhi ilaahay subxana wa tacala intii badnayd way diideen laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa waa ka yihi ilahay isagoo la hadlaya nebi maxamed adiga laguguma waajibina dadka hanuunisood hanuunka qalbiga u geliso awooddaada mabaahaba adigu waad sheegaysaa un yani in calayka ila albalaaq gaadhsiin baa dushaada ah laakiin hanuunin adiga laguma dirin hanuunintii bimacnaa ahayd waafajinta xaqa lakiin xaqa inaad u tilmaanto aada tustood u sheegto ayuu waajibkaagu yihi inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa cidaad hanuun iyo wanaag la jeceshay aduu ma hanuunin kartid lakin ilahay baa cidduu doono hanuuniya marka waa dersi muhima oo caqiidada xidhiidh la leh ayuu ilaahay subxana wa tacala inaga baray qisada nabiy llaahi nuux muddadaa dheer ee uu ahaa rasuul dadka u yeedhaya haddana in yaree rumaysay waxaa kaloo arrinta noocaasiya ku jirta laabqaboojin loo laabqaboojiyo oo la sabirsiiyey nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa lagu leeyahay nebi maxamedow muddo kooban ayaad adigu rasuul ahayd oo dacwadda aada waday dad tiro badanina waa ku rumeeyeen nuuxoo sagaal boqol iyo konton sannadood dadka dacwadda la dhex taagnaana in yar baa rumaysay nebi nuux waa sabray xaqiina kama tanaasulin dacwaddiina ma joojin oo ma quusan adiguna markaa arrinkaasi kaga dayo oo dhibaato kasta oo kaa hor timaada ogow waxaa ka weyn tii ka hor timi nebiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam haddii lagu caayo nebi haddii lagu beeniyey nebi nuux dadka beeniyey baa ka badnaa kuwa adiga ku beeniyey haddii lagu caayey nebi nuuxba waa la caayay way ku jees jeesi jireen safiih wax magaratay ku sheegi jireen nebiy llaahi nuux nebiy llaahi nuux calayhi afdal الsalaati watasliim ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku muujiyey mansilada iyo darajada uu ilaahay agtiisa ku leeyahy iyo sharafta iyo makaanada uu gaadhay waa marka koobaade akhar allahu min dikrihi watanwiih bisha'nih ilaahay subxaana wa tacaala sheegistiisu aada u tiro badiyay saynu sheegnay oo qur-aanka magiciisu aada buu ugu soo noqnoqday saasoo kale qisadiisuna ilaahay baa caam bixiyey khalaa'iqdoo dhan baray nebiy llaahi nuux oo magiciisa kor u qaaday arrinka labaad ilaahay subxaana wa tacaala nebiy llaahi nuux wuxuu ku sharfay khalaa'iqdii ka dambeysay inuu dhexdooda ku yeesho sharaf iyo wanaag oo ay ammaanaan sifaadka wanaagsane uu lahaa insha allahu tacaala aynu sheegi doono awgeed iyo akhlaaqda fiicana uu ku sifaysnaa wa taraknaa calayhi fi laakhiriin salaamu calaa nuuxin fi lcaalamiin ilahay wuxuu tilmaamay inuu u baaqi yeelay oo adduunyada uu ugu reebay iyo dadkii isaga ka dambeeyey dhexdoodaba wanaag nabi llaahi nuux wanaag baa lagu hadlaya taarikhdiisa cid allaale ciddii haysata diin samaawi ah ee nebi nuux ka dambeysay oo dhami nebi nuux waa hadal hayeen wanaag baana ku hadal hayeen ilaahayna salaamad buu dushiisa yeelay caalamiinta dhexdooda inay wanaagun ku sheegaan iyo kamaal oo nuqsaan iyo xumaan marna baanay u tiirin wa hadihi sunat اllahi fii cibaadihi اlmu'miniin almuxsiniin waa sida ilaahay uu ka yeelo addoomihiisa mu'miniinta ah ee wanaag falayaasha ah inuu ilaahay wanaag u dhex dhigo khalaa'iqda iyo dadka ka dambeeya wa hada yakunu calى xasabi iimaanihim wa ixsaanihim qof walba wanaagga cidda isaga ka dambaysa ilaahay wuu ugu reebaya iyo hadalhaynta fiicani waxay leekaanaysaa iimaankiisa iyo ixsaankiisa iyo wanaaggiisu heerka uu gaadhsiisan yihi arrinka saddexaade ilaahay uu ku muujiyey darajada iyo makaanada iyo sharafta nabiy llaahi nuux waa ijaabatu dacwatihi markii qoomkiisii muddada intaa leeg uu ugu yeedhayay towxiidka shirkigana uu uga digaayey uu is yihi malaa kuwan raja kama soo jeedo qoomkiisii buu habaaray dacaa calayhim rabbi laa tadar calى اlardi min alkaafiriina dayaara ilaahu kuwa gaaladaa mid ka mida dhulkaa kaga tegina rog oo halaag dhammaantood ilaahay baa subxaana wa tacaala baryadaasi ka aqbalay kuwii kaafiriintaa ilaahay waa halaagay duufaankaa uu ku salliday ee biyihii cirki iyo dhulka inta udhaxaysa ay isqabsadeen ayuu ilaahay ku halaagay nebiyullaahi nuux ilaahay waa badbaadiyey iyo ehelkiisiiba marka laga reebay inankiisii maqli waaye u dhega nuglaan waaye wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu nebi nuux xus buu ihi ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaaya wakti uu dhawaaqay oo ilaahay buu subxana wa tacaala baryey deetana baryadii baanu ka aqbalnay uhi ilaahay fanajaynaahu wa ahlah fanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim isaga iyo ehelkiisii waxaanu ka badbaadinay dhibaatadaa weyneeda dhacday caalamkuba uu qarqoomay walaqad naadaanaa nuuxu falanicma almujiibuun bu uhi ilahay subxana wa tacaala nabiy llaahi nuux baa noo yeedhay manaa barye buu leeya ilaahay marka waan aqbalay baryadiisii iyo ducadiisii sidaasoo ay tahay haddana nabiy llaahi nuux calayhi الsalaatu wasalaam maalinka qiyaamo sidaynu hore u sheegnay markay dadku u yimaadaan ay yidhaahdaan ilahay nooga shafeeco qaad suu ilaahay noo kala xukumo oo oo halkan nooga dhaqaajiyo wuxuu ku cudur daaran doonaa o shafaacada u kaga cudur daaran doonaa inuu qoomkiisii habaaray taana waxaynu ka qaadanaynaa qofka muslimkaa gaar ahaan daacigaah si kastoo dadku ay u dhega adeegaan si kastoo ay u dhibaan inuu noqdo mid mar walba wanaag la rajaynayo aan ka quusan isla markaa u naxariisanaya oo ilaahay cadaabkiisa iyo halaaggiisu adduunyada inuu ku helo aan la jeclayn nabiyuna maxamed calayhi الsalaatu wasalaam reer daa'if markay dhibaateeyeen ilaahay u soo diray malakuljibaal malagii buuraha inuu nebi maxamed ka amar qaatay ilaahay uu amray wuxuu hi haddaad doonto labadan buurood baan ku dabooli doonaa gebigoodaba wuxuu hi maya waxaan rajaynayaa inuu ilaahay dhabaradooda ka soo saaro kuwa ilaahay keliyeeye oo muslimiin muwaxidiin ah sidii baanay u dhacday marka cadaabka ilaahay waa uga tuday isagoo rajaynaya iimaankooda iyo towxiidkooda arrinta afraade ilaahay subxaana wa tacaala nabiy llaahi nuux uu darajadiisa ku muujiyey waa aduriyatu saalixa nabiy llaahi nuux calayhi الsalaatu wasalaam iyo ciddii raacdee doonta la fuushay ayuunbaa dadkii adduunyada markaa joogay ka badbaaday intii kaleba way qarqoomeen way halaagsameen waxaanay culimadu sheegeen iyagoo qur-aanka deliishanaya intii nabiy llaahi nuux raacdayna inaanu ilaahay subxana wa tacaala tafiir iyo taran ka reebin oo ilma aadam inta nool ee adduunyada joogta ama soo martayba qaraqa iyo intii ka dambeysay inay yihiin tafiirtii nabiy llaahi nuux wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin bu uhi ilahay subxana wa tacaala duriyaddiisi iyo tafiirtiisii baanu ka dhignay kuwa kelidood baaqiga ah macnaa cid aan iyaga ahayn aanay adduunyada joogin marka waxaa adduunyada ku soo hadhay ilaa yowmi alqiyaamana tarmaya waa duriyatu nabiy llaahi nuux cadaan iyo madow dhammaantood isku dar carab iyo cajam waa faracii nabiy llaahi nuux weeye walihada ba bacdu ahli اcilmi naslu ahli safiinati inqaraduu gayra nasli waladihi faannaasu kulluhu min waladi nuux ciddii nebi nuux doonta la fuushay tafiirtoodii way dabargoyeenoo way dhammaadeen marka nebi nuux laga reebo markaa dadka oo dhami waa nebi nuux tafiirtiisii marka waxaa la odhan karaa waa abu thaani lilbashar waa aabbihii labaadee basharka ayuu ahaa nebiy llaahi nuux calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo ilaahay uu ku sharfay inuu nebiyada ka soo saaray duriyaddiisi akramahu llahu bijacli amri nubuwati fi duriyati nuux oo isaga intii ka dambeysay nebi iyo rasuul kastoo ilaahay uu soo diray waa min duriyati nabiy llaahi nuux nabiy llaahi nuux alayh isalaatu wasalaam tafiirtiisii ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa inuu nagu arsaaqo towxiid inagu nooleeyo islaamnimo iimaano inagu dilo inagana dhigo kuwo ku dayda rususha iyo ambiyada ilahay uu soo diray وsلى الlه عlى نaبyina mحamedi وعlى آله وصaحبiه وsلم تسليما kaثيirا